madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa la saadaalinaya inuu isbeddel ku samayn doono gudguudka ciidamada maraykanka ee caalamka isagoo markii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo sheegay in dagaalada doqonnimada ay ciidamadu kaga jiraan qaybo ka mid a caalamka uu soo afjari doono wakhti xaadirkan mas-uul amerikaan horey xiriir ugu soo qabtay mudaxilaedkii koowaad donald trump ayaa tilmaamay inuu filayo in soomaaliya ka mid ahaan doonto wadamada uu donald trump ka soo saari doono ciidamada maraykanka j baterfam oo ahaa ergigii gaarka ee wadamada saaxilka afrika mudaxilaedkii koowaad ee trump ayaa u sheegay mowqaca stars anisaraya baris oo ah websayd madax bannaan oo ka faallooda arrimaha ciidanka maraykanka in donald trump markii uu si rasmi ah uu la wareego xafiiska ay suurgal tahay in ciidamada maraykanka ka soo saaro soomaaliya waxaan la filayaa in donald trump uu doonayo in dhammaan arrimahan uu ku soo celiyo halkii uu kaga tegay sanadkii labada kun labaatanka ayuu yidhi mas-uulkan amerikaanka ee la hadlay mowqaca stars anstribers isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu j baterfam yidhi runtii maadaama musuq maasuq xitaa gaaray ciidanka danab waxaa muuqata inaanay muqdisho inoo joogin saaxiibo waxtar leh sidoo kale ma jirto wax qusayga amnigeena qaranka oo yaalla soomaaliya taasoo aan halis u gelin karno dhiigga amerikaanka ayuu yidhi fariiqa donald trump oo uu websaytka ku qoray warbixinta isku dayay inuu la xiriiro su-aal laka weydiiyey arrimahan ayaa ka gaabsaday inay wax jawaab ah ka bixiyaan arrintan donald trump ayaa markii uu xilka ka degay mudxileedkiisii hore wuxuu soomaaliya ka saaray ugu yaraan toddoba boqol oo askari oo amerikaan ah laakiin jo baiden ayaa markii uu xafiiska la wareegay waxa uu dib ugu soo celiyey dalka soomaaliya shan boqol askari oo amerikaan ah waayihii u dambeeyey waxaa soo badanayay mas-uuliyiinta amerikaanka iyo aqoonyahanadu tilmaamaya inaanay marmarsi u heli karin duulaanka ciidankooda ee soomaaliya islamarkaana aanay jirin halis la xiriirta amnigooda qaranka oo kaga imaanaya soomaaliya sidaas darteedna ay lama horaan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro duulaanka ay ciidanka maraykanka ku joogaan dalkan